بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم xildhibaanada qaranka soomaaliyeed madaxweyne ku-xigeenka shabeelle isooy gudoomiye xaad bulshada qeybadeeda kala duwan dhammaan waxaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib naga aad runtii ugu faraxsanna maanta shirkaan idinkala soo qeyb galno xanaantii iyo aada aan noo soo jeediseen haddaana xildhibaanadana xanaanka xildhibaanada ku hadlaya waa qaadanay gaar ahaan xaliinyari noo soo jeediyeen oo runtii inaan ka gaabino wax badanna waa qiraynaa laakiin maanta wixii ka dambeeya waxaan idiin balan qaadaynaa sida guddoomiye agdheer uu galantaa horey uu siiyey inaan idinkaga shaqayn doono wax kasta oo horumarka reerkan iyo beeshan ku jira oo aana khilaafaynin dastuurka iyo shuruucda waddanka ku yaallo laguna dulminaynin qof kasta oo muwaadin oo soomaaliyeed laakiin aan ku raadsanayno xuquuqdii gaarka annaga aan leh inaan idinku horkacno diyaar ayaan unaa waan idiin balan qaadaynaa insha allah tacaala intaa kadib waxaan rabnaa halkan kasoo jeedina baad ay soo jeedinayaan dhammaan qeybaha bulshada kala duwan sida xildhibaanada odayaasha dhaqanka qeybaha kala duwan culimaawadiinka haweenka urada bulshada dhammaantood oo runtii maalmaha shiro gaargaara uga soco baadan xildhibaanadii siyaasiyiintii waxgarabka beelaha way soo jeedinayaan ku socota madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ku socoto ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya cabdiweli sheekh ku socota guddoomiyaha baarlamaanka ee soomaaliya mudane jawaari og xafiiska un-ka og african union og xafiiska igad ee muqdisho og amison annagoo ah xildhibaanada beelaha hawiye siyaasiyiintooda odayaasha dhaqanka iyo dhammaan qeybaha bulshada ee kala gedisan kadib markii shiro isdaba jooga aan ka yeelanay maamul sameynta deegaanka beelaha hawiye ay degto iyo deegaanada lala dego iyo kuwa ay la degan tahay beelaha kale ee soomaaliyeed waxay beesha iyo beelaha la deganba si kumeel gaara udhisan u dhiseen maamul labada shabeelle ee shabeelle state waxayna hadda wadaan dhamaystirka maamulkaas oo ah mid ku yimid rabitaanka shacabka labada shabeelle waxaan kale waxaan kale oo isaga isagana gacanta lagu hayaa maamul sameynta federal soomaaliya taasoo mudug galgaduud ka kooban waxaa wada tashi ka socdaa sidii loo dhisi lahaa gobolada hiiraan iyo banaadir taasoo ay ka shaqaynayaan guddi gaara oo loo xilsaaray oo beesha hawiye ah waxay wada hadal ka gelaysaa maamul sameynta jubbooyin haddaba waxaan xafiisada iyo warqadan sii tooska ugu socota xusuusanaynaa qodobka afartan iyo sagaalaad ee dastuurka kumeel gaarka ah ee qeexaya qaabka federaalisamka iyo maamulada gobolada iyo sida ay isu raacayaan iyo xuduudahooda taas oo hor yaallo golaha shacabka welina aan laga soo saarin sharci rasmi ah oo lagu dhisay gobolgoboleedada iyo xuduudaheeda waxaa kale oo aan idin xusuusinaynaa inaysan xukuumadda xaqu lahayn inay tilmaan ka bixiso qaabka ay usoo isu raacayaan gobolada waana inay u daayaan qaabka uu dastuurka kumeel gaarka u qeexayo oo dhahaya waxaa israaci kara laba gobol iyo wixii ka badan kaasoo ku imaanaya rabitaanka shacabka gobolada israaciya ee degan xusuusin waxaa wada ogtihiin in qabiilada soomaaliyed oo dhan si gaargaara ugu howlan yihiin maamulu sameyn deegaanadooda kuwa ay degan yihiin iyo kuwa lala degan yahay intaba sidaas daraaddeed beesha hawiye waxay xaq u leedahay inay ka taliso aayaha maamul sameynta gobolada aan korka soo sheegnay digniin waxaan oga digaynaa xukuumadda iyo beesha caalamka inay ka daayaan fargelinta sida ay gobolada isu raacayaan iyagoo u maraya wadada shar iyagoo u maraynin wadada sharciga ah iyo rabitaanka dadka deegaanada maamulka loo dhisayo beesha hawiye ma aqbali doonto wax kasta oo ka hor imaanaya sharciga wadanka iyo sheer dhaqameedka wanaagsan ee soomaalida sidaas darteed faragelinta waxay keeni doontaa dibudhac iyo is-afgaran is-afgaran waa ka dhexdhaxa dabyowga dariska ah oo suurtagal ay tahay haddii taladooda la daayo inay wax ka taladooda haddii loo daayo inay wax wada qabsan karaan baaqan xildhibaanadii siyaasiyiinta dhaqanka soomaaliya soo jeedinaya waxay kale ku darayaan baaq kale oo ku aadan dagaalka iyo colaadii kasoo yeertay gobolka shabeellaha hoose beesha waxay baaqan nabadeed u daraysaa beesha beelaha iyo walaalaha dagaalka ku dhex maray ee gobolka shabeellaha hoose waxayna ugu baaqaysaa inay fidinayso gogol nabadeed oo iskugu keenayso dhammaan beelaha ku dagaalama halkaas si walaalaha iyo dadka soomaaliyeed ee gobolka wada degan ay si nabadgelya uwada noolaadaan horumar iyo barwaaqo iyo nabadna u gaaraan baaqaa waxaa soo jeedinaya xildhibaanada siyaasiyiinta dhaqanka dhammaan qeybaha bulshada reerka soomaaliye ee beesha ay ka kooban tahay wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu